Hay-adda Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Cobosho ee degmada Akabar ee Somalilan. Ceelkan ayaa waxaa hirgeliyey walaal Soomaaliyeed kaasoo u sadaqeeyay aabbihiis oo dhintay. Cabdikariin maxamed nuur oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda Al-Raxma ayaa ka warramaya ceelkan.
annagoo jimciyadu raxma khayriya ah maanta waxaan ceelbiyoodkan ka daahfuraynaa isha cobasha oo ka tirsan deegaamada hoos yimaada degmada gabiley ceelbiyoodkan waxaana soo gaarsiiyey xasan cabdi yuusuf oo wakiil ka ahaa ninka waqfiga lasoo baxay oo magaciisu yahay maxamed cali aadan maxamed cali aadan oo ceelkan u waqfiyey aabihii oo dhintay oo ah marxuun cali aadan xuseen oo ku magac dheer cali sacuudi waxaan leenahay walaal maxamed ceelkaasi wuxuu kugu dhacay meel loo baahan yahay oo baahi badani ka jirto ilaahay ha ka dhiga sadaqada sadaqa jaariye ah oo ku anfacda waxaan kaloo u ducaynayaa waalidka loo bixiyey waqfiga ilaahay ha gaarsiiyo sadaqada loo bixiyey ilaahay ha ka dhigo maxayde marti la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo maxay heeday muxsiniinta Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Cobosho ayaa ka mahadceliyey ceelkan loo hirgeliyey.
inuu ilaahay gaarsiiyo inuu ilaahay u aqbalo inuu ilaahay subxaana wa tacaala cadaabulqabriga kaga xijaabo cadaabnaarka inuu ilaahay kaga xijaabo
ciddii loo bixiyey dembigeyga alla ha dhaafo dembigeyga alla ha dhaafo ciddii bixisana dembigeyga alla ha dhaafo cimri dawiila cibaado taana dabadeed ninkaa bixiyey sadaqada isna ilaahwx xusuusta ilaah isna hau waayo allah naga aqbal allah naga jiib fidiyosa ilaah gee xubta nabiga ilaah ka waraabi allah naga aqbal allah naga aqbal fi dawl aakhira faatixa ceelkaa lana siiyey ee na siiyeen lanoogu deeqay waan ku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo baahyahayo gu daboolay xoolaha ka cabaya dadka ka cabaya dhaanka ka cabaya Ceelkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada deegaanka Cobosho iyo tuulooyinka hoostago.